Markii ay burburtay dowladdii dhexe Soomaaliya, inta badan waxaa gacanta dawladda ka baxday goobihii danta guud sida dhismayaasha iyo kaabayaasha dhaqaalaha oo ay ugu horreeyaan warshadaha iyo xarumaha lagu baran jiray xirfadaha dalka u baahnaa. Deegaanada gobolka Shabeellada Hoose waxa uu ka mid yahay goobaha ay dowladdii hore ka hirgelisay xarumo dan guud sida Xerada Kacaanka iyo Xero Malaysia iyo Jaamacadda Beeraha oo dhammaanba ku yaalla deegaanka Carbiska, waxaana booqasho ku tegay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Shabeellada Hoose. Kormeerka ayaa waxa uu ku saabsanaa ka warqabka xarumaha dowladda iyo sidii looga howlgeli lahaa xarumaha, waxaana gacanta ku haya tan iyo waqtigaas odayaasha deegaanka iyagoona marxalado kala duwan la soo maray.
Xeradan waxaan haynay muddo dhan soddon iyo lix sano amba soddon iyo siddeed sano amba afartan sano maxamed siyaad barre berigow baxay hadda ka dhex lahaa layidhi xero baliis ayaa layidhaha gacanta ku haynay anagoo ku hadlaya magaca guddiga deegaanka xaafadda lafoole amba xaafadda taleex dadka degan magac afkooda anoo ku hadlaya waxaan adduunyada iyo dadka islaamka iyo muslimka oo dhan iyo wixii wax garta u caddaynaa xeradaas intaasoo sanaan haynay dhibaan badanaan ka soo marnay waxyaalo badan oo dhibaataa nagu soo gaaray aqal guryaheedu waa dhisan yihiin wixii dowladda siyaad barre uga tagta waa ku yaalliin intaasoo sanaan hayna lama bililqaysan lamana degino waa bannaan tahay dadaa hadda isku dayeen la leeyahay oo dan gaara wataa rabaa inay degaan mana ogolin waxaan u sheegaynaa caalamka iyo adduunyada iyo isteedka koonfur galbeed iyo inta dhulkan mas-uulka ka ahoo waddankan u talisa inaysan kusoo nagu soo gardarraysan annagu waxaan u haynaa maamul laysku raacsan yahay oo u dhasha soomaaliya iyo halkan ka tirsanna xeradan u haynaa uma hayna shaksi gaara uma hayna dad gaar dad danaha gawata waxaan leenahay maamulka koonfur galbeed liiri ahaan hoos tagnaa xataa goof kaloo geometry lagu jiidaya nima mas-uuliyiin hadda aan magacaabayni oo geometry rabtaa la sheegaayo waa ceeb waa ihaano walax la aqbalayana maaha walax ummaddaanu ay qaadan karta maaha walaxay hore u diidana waayo Gudoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka Shabeellada Hoose Cabdullaahi Cali Maxamed Habaasweyne ayaa dhankiisa ka hadlaya arrinkan.
dhulkan ilaahay baa meeshan ku fidiyey deegaan ahaana dadka degan oo maanta haddii al yidhaahdo ku nasab sheegta idinka waa waxaana laydinka xukumaa isteedka koonfur galbeed badaa deegaanka laga xukumaa maamulka oo aniga aan kamid ahoo gudoomiyaha kamid yahay aana idinku matelay isteedka koonfur galbeed iyo rag ka sii sarreeya wasiiro iyo waxsaasa waxaan rabnaa marka aad iyo aada u mahadsantihiin sida aada hadalka u siiqayseen oo u calol hadasheen waa ku mahadsantihiin meeshaan waxaa la yidhaahdaa ee ku magac leedahay xero maleesiya xero maleesiya isirkeeda gadaala markii loo raaco xerada guulwadayaasha waay waa xerada guulwadayaasha ma ahan xero militari ma ahan xero nabasugudeed ma ahan xero kaloo haddoo al yidhaahdo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed afarta ciidan ee leeyihiin ma ahan dhulka dadaa gacanta ku haayay degan jiingadda haddoo al yidhahdo maxamed siyaad barre oo uga tegaa asaaran kama fuuli lahayn haddaanu rag ilaali lahayn